أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dagaalka u dhexeeya iiraan maraykanka iyo yuhuudda ayaa si xiriira u socda maalintii afar iyo labaatanaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan gantaallada culculus shirka dhannaha kooxda ardada soomaaliya ayaa ka furmay magaalada nairobi xilli uu sii xogeystay khilaafka ka dhexe taagan murtadiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku ammaantay qabaa'ilka degaa wilaayaadka islaamiga ah siday uga hortageen duulaanadii cadowga uu ku soo qaaday wilaayaadka howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dowladda xabashida etoobiya ayaa ka hor istaagtay safar oo murtado gurgurta ku tegi lahaa magaalada adis ababa wilaayada islaamiga bakool ayaa ugu baaqday bulshada ku dhaqan wilaayadaasi inay sii xoojiyaan kaalinta ay kaga jiraan jihaadka bariga afrika guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga hiiraan bulshada ku kala dhaqana degmooyinka xagar iyo xiindheere ee wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo galgaduud ayaa goobo fagaaryaal ah ku daawaday filimkii ay dhowaan soo saartay mu'asasada alkataa'ib
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay afarta bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaalka u dhexeeya iiraan maraykanka iyo yuhuudda ayaa si xiriir ah u socda maalintii afar iyo labaatanaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan gantaallada culculus haddaba warbixin dagaalkaasi ku saabsan waxaa inoo haya walaalka cabduqaadir maxamed rabbaani maalinkii afar iyo labaatanaad oo xiriir ah mandiqada loo bixiyey bariga dhexe ayaa wajahaysa dagaal u dhexeeya dowladda salifada ah ee maraykanka iyo maamulka yuhuudda oo isku dhinac ah iyo dowladda iiraan iyo xulifadeeda oo dhanka kale ah xukuumadda dahraan ayaa weerar loo adeegsanayo sawaariikhda riddada dheer waxa ay ku weerartay magaalooyinka yuhuudda ee xooga ku haystaan ee dhaca bartamaha dhulka falastiin magaalada talaabiib sawaariikhda ayaa ku duldhacday sagaal xarumood iyadoo dhanka kale wasaaradda caafimaadka ee sahayanada ay sheegtay in cisbitaalada ay yaalaan in ka badan afar kun oo dhaawacyo ah dhanka kale bayaan ka soo baxay ciidamadii ilaalada kacaanka ee iiraan ayaa lagu sheegay in haddii la beegsado xarumaha tamarta ee waddankooda ay iyaguna qaadi doonaan kuwa la mid ah waxa ay ku dhawaaqeen in markaas ay weerari doonaan sharikadaha korontada yuhuudda iyo kuwa mandiqada ee korontada siiya saldhigyada ciidamada maraykanka marin biyoodka hormus ayaa sidoo kale weli xidhan iyadoo ay ka gudbi la-yihiin maraakiibta dowladaha reer galbeedka halka maraykanka uu ku hanjabayo in uu xoog kusoo furi doono markii uu dagaalka ku daba dheeraaday madaxweynaha maraykanka gaal donald trump ayuu raadinayaa fursad uu uga baxsado dagaalka iyadoo dhanka kale yuhuudda ay ku cadaadinayaan in lasii wado duqeymaha lagu beegsanayo iiraan mahadsanid rabbaani shir ka dhan ah kooxda ardada soomaaliya ayaa ka furmay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya xilli uu sii xogeystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta khaalid xasan ayaa warbixinta warkan haya waxaa cirkaas kusii shareeray khilaafka xoogan ee ka dhex jira kooxda ridada ee garwadeenka uu yahay murtad xasan sheekh maxamuud iyo badi maamul goboleedyada shahaado la dirirka ah ee soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka bilowday magaalada nairobi ee caasimada waddanka kenya shirar xasaasi ah oo ka dhan ah kooxda filla soomaaliya oo yeelanayaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dawaaqiida ridada soomaaliya ku mitila maamulada puntland jubbaland iyo koonfur galbeed shirkan ayaa la sheegay in diiradda lagu saaray sidii loo midayn lahaa mowqifyada siyaasadeed loona xoojin lahaa wadashaqaynta u dhexaysa xildhibaanada saddexda maamul kuwaasoo dagaal siyaasadeed kula jira kooxda uu hogaamiyo murtad gurguurte ilawareedyo ayaa sheegay in xildhibaanada mucaaradka ah ee ku shirsan nairobi ay ka shanqariyeen in kulamadan ay yihiin kuwa lagu gorfeynayo khilaafka sii xogeysanaya ee kooxda filla soomaaliya iyo maamul goboleedyada gaar ahaan xaaladaha cakiran ee kasoo cusboona koonfur galbeed soomaaliya xogta ayaa waxa ay tilmaamaysaa in la filayo in sidoo kale wadahadalladan diiradda lagu saaro sidii loo heli lahaa mowqif midaysan oo xildhibaanada saddexda maamul ay ku qaabilaan arrimaha taagan islamarkaana loo dhisi lahaa iskaashi siyaasadeed oo ka dhan ah gurguurta iyo kooxdiisa geesta kale isla magaalada nairobi waxaa xalay ka qabsoomay kulan xasaasi ah oo ay yeesheen madaxa maamulka shahaadula dirirka ah ee galmudug murtad qoorqoor iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ka mid yihiin murtadiinta kale ah saacid rooble cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan cali khayre ilaa wareedyo maxalli ah ayaa sheegay in kulankan uu ahaa mid si quta dheer loogu falanqeeyey xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan mowqifka laga sugayo murtad qoorqoor ee ku aadan khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloolsan kooxaha riddada xogtu waxay intaas ku dartay in siyaasiyiinta mucaaradka ay qoorqoor ugu baaqeen inuu si cad uga horyimaado dastuur gaaleedka lagu muransan yahay islamarkaana uu ka baxo garabka murtad gurguurte waxa uuna madaxa maamulka galmudug uu sheegay in tallaabooyinkaas uu ka fiirsanayo shirarkan xasaasiga ah ee lagu karkarinayo nairobi ayaa kusoo aadaya xilli khilaafka ugu xoogan uu haatan ka dhex taagan yahay maamulada baydhabo iyo muqdisho islamarkaana oo murtad lafta gareen uu xalay si rasmi ah u magacaabay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee maamulka riddada koonfur galbeed soomaaliya waad mahadsantahay khaalid xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku ammaantay qabaa'ilka dila wilaayaadka islaamiga ah siday uga hortageen duulaanadii cadowga allaha uu ku soo qaaday wilaayaadka warbixinta warkani waxaa eegaya marwaan maxmed iyadoo dhowaan amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abi cubayda uu jeediyey kelimad qayima ah oo dhinacyo badan taabanaysay taasoo ciwaal nooga dhigay wallaahu yu-ayidu binasrihi man yashaa qodobadii uu amiirka uga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa fariin ku socotay qabaa'ilka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah sheekh axmed cumar abi cubayde ayaa ku ammaanay qabaa'ilka dega wilaayaadka islaamiga sida ay uga hortageen duulaanadii cadowga isla markaana ay allah uga mahadceliyaan nimcooyinka ay ku dhexaystaan dhulka lagu maamulo shareecada islaamka amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kula dardaarmay qabaa'ilka muslimiinta ah in islaamka xaggooda looga imaan islamarkaana ay ka foojignaadaan iskudayada ah kala dilka muslimka isgacalooday ay soo maleegayaan cadowga wuxuu sidoo kale amiirka ku booriyey qabaa'ilka iyo guud ahaan bulshada wilaayaadka dalka inay wax soo saarka badiyaan oo dhulkooda tacbadaan kana kaaftoomaan sicir bararka dunida hareeyey waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dhammaan qabaa'ilka ka soo qayb qaatay dafcinta cadowga ku soo duuray walaayaadka allah deegaankiinna iyo dadkiinna ha idiin barakeeyo waxaad u gasheen diinta allah waxaad ka heli doontaan allah hortiisa iyadoo aysan cirbad idinka dhinnayn qabaa'ilka ku nool walaayaadka waxaa la gudboon inay allah uga mahad celiyaan nicam fara badan oo lagu goonni yeelay sida dagaallada qabaa'ilka oo yaraa xoolaha oo u tirmayey roobabka iyo barwaaqada oo isdaba joog ahayd intaas waxaa lagu helay shariicada allah eega oo waxo ka raadsha gobollada kale ee lagu maamulo dimuqraadiyadda waad ka roob badan tihiin waadna ka nabad fiican tihiin waadna ka dhowrsanaan badan tihiin markay kafladna gashay ee aan ilownay nicamkaas oo qaarkeen ay daadiyeen dhiigga walaalahood muddooyinka u dambeeyey ayuu allah wax yar oo ibtilaa'aadkiisa ah na tusay waxaana ka aragnaa kulaylka iyo jiilaalka u dambeeyey allah aan u laabanno aan iswalaashanno dariska xaqiisa aan gudanno wiilasheenna mujaahidiinta ah oo har iyo habeen u soo jeedo dufaaciinna garab iyo gaashaan aan u noqonno waxaan allah ka baryayaa inuu allah na siiyo roob caafimaad wata duunyadeenna inoo barwaaqeeyo nabadda aan haysanno shukunteeda allaha nagu irsaaqo ogaada maanta waxaad gashaan oo wanaag ah islaamka ma iloobi doono mana sinaan doonaan qabiilada naftooda iyo maalkooda ku garab istaagay mujaahidiinta iyo kuwa khudlaamiyey waxaan halkan ugu mahad celinayaa maamullada siyaasadda oo mar kasta ku mashquulsan kala deminta colaaddiinna wanaajinta wada noolaashadiinna qabaa'ilka iyo hurmuudkooda nuqabada waxaan leeyahay ka foojignaada iskudayada uu cadowga soo maleegayo ee lagu doonayo in ummadda dib loogu celiyo colaadihii sokeeye ee lagu seegi jiray adduun iyo aakharaba indhihiinna ha furnaadaan oo isku daya inaad mu'aamaro kasta demisaan inta ayna dhib sababin xilli horena gacmaha qabta dadka maangaabka ah ee cadowga u adeegsado fulinta qorshooyinkiisaas guracan waxaad ku wada noolaan kartaan walaalnimo iyo isjacayl taas waxaad ku weydaan ku welemaysaan inaad iscolaadisaan shan walaal oo isku calool ah colna way dufaacan ceelna way waraabshaan walaalo isxumeeyey way xoolo yareeyaan wayna xabaal badiyaan waxaan si gaara ugu dardaarmayaa dhammaan maamullada iyo qabaa'ilka inaad isku filnaataan dalkiinna tabcataan xoolihiinna dhaqataan kana kaaftoontaan duufaanada sicir bararka ee dunida hareeyey gacmihiinna wax ku beerta hantida dhulkeenna ku jirto way nagu filan tahay maanta dunida waxa ka taagan oo laysku colaadinayo waa luqmadda la cuno xeelad iyo cilmi la imaada dhulkeenna wuuna deeqaa waana nagu filan yahay kelmaddan oo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abi cubeyd uu jeediyey habeenkii munaasabadda ciidulfidriga ah ayuu si qoto dheer uga hadlay arrimo fara badan oo bulshada muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxtar weyn u leh isagoo dardaaranno kala duwan u diray dhammaan muslimiinta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya waad mahadsantahay marwaan howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxa ay habeenkii xalay ah dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maliishaadka murtadiinta degmada janaale sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen saldhigyada murtadiinta xaafadaha mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye dowladda xabashida etoobiya ayaa ka hor istaagtay safar uu murtada gurgurta ku tegi lahaa magaalada disabo ee caasimadda dalka etoobiya cabdiqani maxmed ayaa si amaqaadaya warbixintan iyadoo saacadihii lasoo dhaafay la hadalhayay socdaal uu madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad gurguurta ku tagi doono adis ababa oo ah caasimadda etoobiya ayay soo baxayaan in socdaalkaasi la hor istaagay wararka ayaa sheegaya in dowladda etoobiya gebi ahaanba baajisay safarka uu gurguurta ku tagi lahaa magaalada adis ababa si uu taageero ugu helo dagaalka uu kula jiro maamulka shaadala dirirka ee uu hogaamiyo murtad laftagareen xildhibaan caanuug oo ka tirsan dawaaqiidda riddada ayaa sheegay in xasan sheikh uu ku hongoobay socdaalkii uu ku tagi lahaa adis ababa wuxuuna tilmaamay in ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu baajiyey safarkii gurguurta ee adis ababa iyo taageero uu u fidan lahaa sida uu hadalku dhigay murtad caanuug ayaa sidoo kale murtad gurguurta ku eedeeyey inuu wakhti ku bixinayo sida uu u dumin lahaa maamulka riddada koonfur galbeed
maanta madaxweynaha inuu safar u ahaa dowladda etoobiya asagoo taageero u raadinaya sida uu ku burburin lahaa stateka south west maanta safarkiisii uu baaqday oo uu diiday ra-iisul wasaare abiy axmed uu ku yidhi nin waddankiisa burburinaya anugu iima imaanaye ma ku qaabili kara iska joog sidaa darteed madaxweynaha maanta safarkii uu lahaa calaacalka misyadada telefoonada uu diraya oo dowladaha deriska uu diraya ayaa wuxuu leeyahay isteed dhisan ila dumi kaale ila dumiya idinkaa ciidamo idinka joogaan ma fahmaysaa dhinaca kale xildhibaan saransor oo ka tirsan dawaaqiidda riddada ayaa dhankiisa isagoo ka hadlayey shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada baydhabo madaxa kooxda riddada ku eedeeyey inuu toddoba iyo tobankii maarso ka hor istaagay inay soo galaan magaalada muqdisho diyaarad ay la socdeen oo ay ka soo raaceen nairobina dib loo celiyey murtad saransor iyo murtad maxamed mursal guddoomiyihii hore ee golaha dawaaqiidda riddada iyo murtad xildhibaan xasan cabdinuur ayaa saacadihii lasoo dhaafay la sheegay in diyaaradda nooca militariga ay ka soo qaaday magaalada baydhabo waxaana diyaaraddaas lahayd dowladda etoobiya ah oo taageerayso maamulka laftagareen murtad saransuur ayaa shirka jaraa'id ku sheegay in xasan gurguurta dadaal kasta ku bixiyey sidii uu uga hor istaagi lahaa inay tagaan magaalada baydhabo balse ugu dambeyn ay soo gaareen waxaad kalood la socotaan maanta madaxweynaha inuu safar u ahaa dowladda etoobiya asagoo taageero u raadinaya sida uu ku burburin lahaa stateka south west maanta safarkiisii uu baaqday oo uu diiday ra-iisul wasaare abiy axmed uu ku yidhi nin waddankiisa burburinaya anugu iima imaanaye ma ku qaabili kara iska joog sidaa darteed madaxweynaha maanta safarkii uu lahaa calaacalka misyadada telefoonada uu diraya oo dowladaha deriska uu diraya ayaa wuxuu leeyahay isteed dhisan ila dumi kaale ila dumiya idinkaa ciidamo idinka joogaan ma fahmaysaa dhanka kale xiisado colaadeed ayaa laga dareemayaa deegaanada uu ka arrimiyo maamulka riddada koonfur galbeed kooxda riddadu waxay saacadihii lasoo dhaafay maleeshiya oo ka soo daabushay magaalada xudur waxayna diyaarado nooca kuwa qumaatiga u kaca uga dejisay magaalada buur hakabaah oo ay ku xoogan yihiin mucaaradka laftagareen mahadsanida cabdiqani wilaayada islaamiga bakool ayaa ugu baaqday bulshada ku dhaqan wilaayadaas inay sii xoojiyaan kaalinta ay kaga jiraan jihaadka bariga afrika xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa tafaasiisha warkan haya وكن مع مجاهد على أعدائه منتصري لا يفتننك ألحان مزخرفة غنى بها رواد الكفر أحقابا من الدهر ودع عنك الهوان والرضا واعتصم بميثاق الجهاد على مد الدهور dalkan muslimka ee soomaaliya waxaa gardarro dulmi iyo xadgudub ku soo galay gaalo caddaan iyo madow ah kuwaas oo ujeedkoodu yahay burburinta iyo baabi'inta shareecada raxmaanka iyo barakicinta dadka muslimiinta ee ku dheggan diintooda ee yidhi waxaan diinteenna ahayn kuma dhaqmayno dulmiga iyo gardarrada waxaa lagu suulin karaa ama looga hortegi karaa in awood aad adeegsato oo ay ku dheehan tahay iimaan iyo alla kacabsi waxayna arrintaasi keenaysaa in gaalada iyo xulufadoodu markii ay arkaan awooddaada inay joogsadaan ama ay cabsadaan waxaana jirta maahmaah soomaaliyeed oo haddii aan qaldaneen odhanaysa ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tumaa wilaayada islaamiga ee bakool waxay bulshada muslimka guud ahaan gaar ahaan bulshada reer bakool loogu baaqday inay iska difciyaan oo ay ka hortagaan dulmiga iyo xadgudubka ay gaalada ka wada geyiga soomaaliyeed islamarkaana ay garab iyo gaashaan u noqdaan geesiyada naftooda iyo maalkooda u huray difaaca kelimadda alleh sheekh cusmaan abow cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo maalintii jamcihii lasoo dhaafay la hadlayay boqolaal muslimiinna oo musallaha ansaarul qudus ee degmada tieglow ku tukaday salaada ciidulfidriga ayaa jeediyey baaq guud oo ku aadan muslimiinta gaar ahaan waxa uu si gaara oola hadlay bulshada reer bakool oo ugu baaqay inay buuxiyaan furmaha dagaalka kana hortagaan dulmiga cadowga iyo duulaankooda shareeca la dirirka maylana dadkaas muslimiinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibaatadaas makhrajka lakukubaha kor ilahay aan idin sheegay hal kale ma leh ilaahay mayle udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir ilaahay may baan idamay dadka muslimiinta anfasahay oo la dulmiy iyo dagaalamaan isku difacan gaalada awoodiyonka ka soonga may waale wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir tabartaa oo yarta ilahay hakiin gargaare maylana marka dadka muslimiinta ah أيها الشعب لذ بالحق معتصما وكن مع مجاهد على أعدائه منتصر لا يفتننك ألحان مزخرفة غنى بها رواد الكفر أحقابا من الدهر ودع عنك الهوان والردى واعتصم بميثاق الجهاد على مد الدهور الله سبحانه وتعالى نمي بويدي سدانه إن ظلمك oo gaaladahan iyo hadgudubtay wadankan ka duulay diintan ka duuli ilaahay inoo dulqaad in dadka muslimiinta meel kastiyo roogaan dulmiga ilaahay ku dulqaad in ilaahay subxaana wa tacaala nasri iyo cizi iyo tamkiin caajila ilaahay uusna siiyo in ilaahay subxaana wa tacaala na sugo ilaahay cumrigeen in haniinka gabagabaay ashahaadata fii sabiilih ilaahay dartis olan shahiid ilaahay haniinka khaatameey sheekh abuu cabdiraxmaan ayaa dhanka kale soo hadal qaaday kelimadii qayimka aheed ee uu jeediyey amiirka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubayde xafidahullaah wuxuuna waaliga ballan qaaday in isagoo ku hadlayay afka bulshada muslimka ee ku nool wilaayada islaamiga ee bakool ay fulinayaan baaqii amiirka dhankoodana uu cadowga ka soo geli doonin mujaahidiinta intamay bagobogaadiyaane ama hadhawaayana kelimada amiirka xaraka shabaab mujaahidiin abuu cubayda xafidahullah waraca oo dhegeysadaayan dadka muslimiinta ah jawaanib fara badanna taabadaasi oo ka mid hayti wilaayaadka islaamka fariinta ka soota haddii un anagu laadi wilaayaadkii anoo marka may la raaya wilaayada boqool afsha ka hadalaw shacabkii aan afjo ka hadalaw may ballanaa insha allahu tacaala kelimadaas may ka saabsan haytay baaq dheera ka saabsan haytay jihaadka in maanaa landhabar adeega mal dhugun sidaane jihaadka in landhabar adeega in landaalna ilaahay cadowshayna la xisaabtama insha allahu may ballanaa labeyka ayuha alamiir haddii unana shacabka soomaaliyeed gaar ahaan oo muslimiinta ah gobolka bakoolka nool ano afsho ka hadlow insha allahu tabaaraka wa tacaala may baa laniin haddii un reer bakool un anna dhinigakaan islaamka malan ku galaw ilaah idin shii insha allahu tabaaraka wa tacaala mayna ka bashaaraysadaase reer bakool in meeli oo jihaadkii ku ka jaran in meel ku sii dheer insha allahu tacaala ka wadi doonaan maanan daalo doonna maanan cajisi doon ilaah idin shii may lahaa ahlan wasahlan anta akramu qaa'idi fiina waman miluka fi lasri qaacidu akarta cala alghaaziina ghaaraatin shadiidatin wa nicmat alxamalaatu anta lahaa qaa'idu abshir fa wilaayaatuka alyowma xuratun wa jeyshuka mansuurun wa shacbuka raashidu alaa yaa uxuuda alcizi waalmajdi cuudi wa aqbilii fa abuu cubaydata alyowma qaa'idu allahu akbar allahu akbar
bulshada reer bakool waxaa lagu yaqaanaa difaaca diinta alleh iyo sunnada nebiga salaallahu calayhi wasalam iyo shacaa'irta islaamka waxayna baal dahaba ka galeen jihaadka ka holcaya bariga afrika nin horaa yidhi bakool waa beledkii ansaareed waad mahadsantahay abuu xasaan guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada hiiraan saadaq muumin ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey deegaanada qoobyaxaas iyo dhariyow oo ka wada tirsan muxaafadada ceelowda ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayuu guddiga abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu raashinka noocyadiisa kala duwan u qaybiyey dadka ah ay abaaruhu dhibaateeyeen deeqdan raashinka ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay toddobaatan qoys oo ah dadka ay abaaruhu saameeyeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanada qoobyaxaas iyo dhariyow oo ah goobaha raashinka laga qaybiyey ayaa idaacadda islaamiga ah ee andalus uga warramay deeqda la soo gaarsiiyey iyo baahida ay u qabeen sidoo kalena mujaahidiinta uga mahadceliyey gurmadkii ay u fidiyeen magaca bishaar nuux deegaanka qoobyaxaas hoolaa tacbaan waay ilaahay haddana taladooda haysta oo shalayba na siiyey laakiin abaar zaa'id ahaa jirta waxaa haaf bur ah iyo haaf bariis ah ummadkii haaf oosako haaf sokor yacaag saliid haa ninkiina oo noo keeni ilaahay aan noo keena laakiin ninkii noo keenan boqolkaas maxaansan yahay haddaana mujaahidiinta waa u ducaynay baqayr allahasi abaartan ilaahay naga reeba wallaahi niyow abaaraa jirta laakiin aaday noo saamaysa warta waa na haysaa marka maasha allah ilaaha ku mahadsan xoolaha wallaahi aaday u liidayihiin arigaba ha u sii daraadee aaday u liidayihiin xaalkooda ilahi hanaga soo gaara wallaahi maanta guddiga abaaraha badan ayna soo geyseen insha allah waa ku mahadsan yihiin intaan ka badanna waa ka rajaynayna insha allah magaceyga yuusuf xareed abiikar deegaanka dheriyow abaartannaaw si adag ay noo saamaysa dad iyo duunya si fiican bay noo taabatay alxamdulilah ilaahi roob hana sii xoolaha xaalkooda ka xun tahay si fiicanay ugu xun tahay looda hurfadhi waa ari waa ba'ay haddii alku geela sidoo kale waa u socdaa marka alxamdulilah rabbilcalamin waxaas ilaahay keena weeye wax hadda maanta anigu aan mataqaana aan dadku eedayna ma ah waxaana la siiyey raashiin wanaagsan waxaana la siiyey haaf bur ah haaf bariis ah haaf sokor ah laba caagoo saliid ah intaasaa nala siiyey walaayada noogu deeqday haddee alku waxaan dad ku lahayn ma aha oo wax noogula kaalmeeyey alxamdulilah rabbilcaalamiin waa sida guddiga abaaraha wax loo soo dhiibi waana soo gaarsiiyeen ayaga oo ku mahadsan marka kalena waxaan u ducaynayaa guddiga abaaraha iyo walaayada khayr allaha siiyo alxamdulilah rabbilcaalamiin kuwii u guulaysto oo ilaahay liibaan allah ka dhigo aniga ibraahim xuseen aliira deegaanka ceeldibi abaar aad sheegtaa xoolaha waa ba-een waa eri waa ba-ay geel waa ku socdaa lo-na aber waa abaaraha sababa maanta waxaa nala siiyey badar sharaf leh haaf bure haaf bariise haaf sokore laba caago saliide walaayada intaasa inooga deeqday kor allaha ka dhiiga cusmaan aadan deegaanka dhiryow ayaan ku noolahay walaayada waxayna soo gaarsiisay khayr allaha siiyaa haaf bure haaf bariise haaf sokore caag saliide ayna soo gaarsiisay waa ku mahadsan tahay adowgu allaha jibiya muslimiintana kor allaha ka yeela jasaakum allah khayr waa mahadsan tahay guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo wakiil ka ah guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii labanlaabay howlgallada gurmadka lagu gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waad mahadsantahay saada bulshooyinkaha ku kala dhaqaneen degmooyinka xagar iyo xayn dheere ee wilaayaadka islaamiga ah jubbada hoose iyo galgaduud ayaa goobo fagaarayaalaha ku daawday filimkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataib aynu ku horumarno mar kale marwaan maxmed iyo degmada xayn dheere isdaarka lagu daawaday kadib baahintii alkataib garabka warbaahineedda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah muuqaalka duulaanka iyo wehilinta madluumiinta ee ka dhacaya xabsiga godka jilico filimkaasi waxaa goob fagaaraha ku daawaday bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud bulsho fara badan oo rag dumar iyo caruur isugu jira ayaa isugu soo baxay fagaaro ku yaala gudaha magaalada kaasoo markii hore maamulka islaamiga u iclaamiyey in lagu daawan doono muuqaalka waxayna halkaasi bulshada kugu ilqabowsadeen jabkii xooganaa ee murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii jilcow markii ay soo dhammaatay daawashada filimka bulshada xiindheere ayaa halkaasi kula hadlay idaacadda andalus iyagoona cabiray muuqaalka ay daawadeen meeshaan waxaan ku daawanay filinkii muasada alkataab ee soo saartay mar dhow munaasabada ciid darteed wuxuu ahaa filin aad iyo aad u qawoojiyey laabtanada sida macarikadan ay u qawoojisay maalintay dhacday laabtanada ayuu isna u qawoojiyey ilaahay subxana watacaala marka wuxuu nagu karaameeyey inaan fiirsano maanta meeshaan ku fiirsano filinka waxyaaba igu cajiibka badnaa wuxuu ahay sida geesiyaasha mujaahidiinta iyo inqimaasiyiinta istishaadyinta ugu kala tartamayeen ugu faraxsanaayeen uhilinta walaalahooda kasoo soodeynta xabsiga marka ilahi subxana wataala waxaalena walaalaheena waxaad qawoojiseen laabteena qawoojiseen ilahi waxaan ka rajinaya subxana wataala miisaanka xasanaadka inkugu diro shahaadadiina inka aqbalo
walaal waxaan maan ku fiirsanay filan xiiso badan oo mujaahidiinta ay ku qaadaan godka julac oo maxaabiista muslimiinta laga soo furayay waxaan ugu duceeyaa mujaahidiinta ilaahay garabkooda ha galo filka waxaa ugu cajiibsanaan ku arkay muslimiinta maxaabiista lasoo oo furaha laga jabaayo laga soo furaayo waxaan fiirsanay weerarkii barakisnaha godka jilacow ee mujaahidiinta ku qaadeen laguna soo furinay ummadda muslimiinta ee la dhibaateynaya mar walba n waxaan leeyahay mutad gurgurte gurgurtow garasho milid gaal baa tahay ummadiina waad dhammaysay dhiigooda daadisay gacal iyo walaal ma gashid oon garasho aan lahayn balse geedkaadii xirtahay waa la jaray geesiyaal baa ku dabagalay guntaadii hoosena dhiig ku daadshay maasha allah filinka aad iyo aad ayuu u xiiso badnaay waxaana soo jiitay xitaa shiikha sheekh cali iyo wiilkiisa meesha kusoo gotinayay maasha allah dadka muslimiinta dhammaantood waxaan leeyahay ha ku daysadaan annagana insha allah waa ku daysanaynaa wiilasheenna iyo naga dhanna waa keenaynaa jihaadka insha allah allahu akbar
والله aad ayaa ugu farxadnay caawa aan ugu faraxnay filankan aadka iyo aadka u xisaab badan ee caawa meesha aan ku fiirsanay baaraka allah ilaahay ina barakeeyo ajirkiina ilaaha weyneeyo shahaadadana allah ka aqbalo wiilasha mujaahidiinta guuleysta garabkiina allah istaago wadanka dhammaantiisna gacanta allah inii geliyo inta waxaan ka salaamayaa dhammaan mujaahidiinta ugu horeeya amiirkeena abucubeyda si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa bahda iclaamka ee alkataa'ib waxaan leeyahay allah idin barakeeyo waa mahadsantihiin dhammaantiin jasaakum allahu khayran baarakum allahu fiikum allah idin xifdiya ayaad leeyahay khiyaari umahad muuqaalkan ayaa noqday mid shaafiyey quluubta muslimiinta kadib markii kaamerooyinka alkataa'ib ay ka soo muuqdeen libaaxidii islaamka oo ka dhex gudbaya kontarooladii ugu adkaa ee cadowga weerarna kuwa keenaya xabsiga sharta iyo fidnada ee lagu dhibaateeyo muslimiinta soomaaliyeeda kaas oo tacadigiisa aysan ka badbaadin rag iyo dumar intaba hase ahaatee afartii oktoobar waxaa weerarkaasi xorriyaddooda ku helay muslimiin fara badan oo xabsigaasi ku xidhnaa sidoo kale cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixin waxa uu ka diyaariyey isdaarkii alkataayib ay soo saartay oo lagu daawaday deegaanka xagar dad fara badan oo isaga kala yimid xaafadaha kala duwan ee degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa goob fagaara ah ku daawaday filimkii dhowaan ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib ee qaswatu nusratulmadluumiin kaas oo xiise gaara lahaa islamarkaana si ka duwan aflaamtii hore looga daawaday wilaayaadka islaamiga ah iyo guud ahaan caalamka oo dhan maadaama uu dhowr luuqadood ku baxayay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada xagar ayaa ka warbixiyey markii ay filimka daawadeen saameyntii uu ku reebay iyo sida ay u arkaan filimkaasi iyagoo la hadlayay idaacadda islaamiga ah ee alandulus bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa xasan calinuur waxaan joogaa degmada xagar ee wilaayada islaamiga jubbada hoose ah waxaan daawanay filimkii aan wada sugaynay ee ahaa godka jilacow walaalay mujaahidiinta ay weerareen oo ku laayeen murtadiinta caawga waxaan fiirsannay raggii mujaahidiinta ahaa ee weeraray godka jilacow ka soo sii daayey muslimiintii walaalahood ahaa ee halkaa lagu dhibaataynayay godka jilacow ayaan daawannay raggii oo gudaha u sii galaya raggii gudaha u sii galaya dadkii gaalada meesha ku xasuuqay ayaan fiirsan haynaa anigoo ah faadumo waa ku faraxsanahay filinka godka jilacow aad ayuu u xiise badan yahay waana sugaynay waxaanu ku daawannay degmada xagar bismilaah magacaygu waa nimco maxamed anoo joogo degmada xagar caawa waxaan daawanay filim aad iyo aad u xiise badan oo godka jilacow insha allah anigoo ah cabdiqaadir oo joogo degmada xagar waxaa caawa ku daawanay filinka godka jilacow aad iyo aadaan u faraxsanahay maasha allah gabdhaha degmada xagar jooga halkani waxaan ku daawanay filinkan wada sugaynay godka jilacow gaalada lagu xasuuqay ilaaha ku mahadsan ilaaha ku mahadsan muslimiinta halkan laga soo sii daayey mujaahidiinta halkan ay ka soo deeyeen godka jilacow filimkan ayaa yeeshay falcelino kala duwan sida mujaahidiinta ay u dhex jiirayaan koontaroolada goobaha xasaasiga ah ee cadowga sagootintii afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu sagootiyey wiilkiisa kuwaas oo filimkan siiyey hadal hayn fara badan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulos xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu